halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan o aad nagala socotaan boggeenna internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha noofembar waa saddex iyo labaatan sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lix iyo barkii subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qoysasa ku barakacaya roobab xoog leh oo saacado ka da'ayay magaalada jabuuti milaterigaana keenay oo na soo guray baabuurta milaterigaana lagu soo guray iyagaana keenay iskoolka qoyskaygii oo dhan baa jooga meesha markaa dhammaan qoyskaygii oo dhan baa ku dhan aqalkaygii waa miisi waa biyo gebigiisiba waa biyo soo maaxanaya waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan dhegaysiga marag furka la xidhiidha dembi baarista lagu ogaanayo in madaxweynaha maraykanka ee donald trump uu galay dembi dhegaysigani ayaa muujinaya kaalinta ay dadkaas u soo haajiray dalka maraykanku ay ku leeyihiin taariikhda iyo mustaqbalka dalkan maraykanka qodobadaasi iyo cayaarihii iyo warar kale ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
saraakiisha ammaanka ee dalka induneisiya ayaa sheegay in ay soo qabteen afar iyo toddobaatan qof oo looga shakiyey inay xubno ka yihiin ururka argagixisada ee lagu magacaabo jamaacat ansaaru dawla ururkan ayaa ah mid xidhiidh la leh kooxda daacish soo qabashada xubnahan ayaa qayb ka ah howlgallo ka dhan ah kooxaha argagixisada ah oo laga fuliyey guud ahaan dalka induneisiya toddobaadkan
maxkamadda sare ee hong kong ayaa dib uga noqotay go-aan ay horey u gaartay maxkamadda ayaa sharci darro oo ku tilmaantay dibadbaxayaasha wejiga duubtay ee kasoo horjeeda xukuumadda maxkamadda ayaa xayiraada kusoo rogtay dhammaan dadka dibadbaxa wada ee wejiyada duubtay ee kasoo horjeeda go'aamada xukuumadda shiinaha go-aanka maxkamadda ayaa dhigaya in xukuumadda ay xaq u leedahay inay hakiso dibadbaxyada muddo toddobaada go-aanka maxkamadda ayaa waxa uu sidoo kale dhigaya in laga rabo in dibadbaxayaashu ay muujiyaan wejiyadooda tallaabadaasi oo suurtagal ka dhigaysa in la beegsado dadka ka soo horjeeda go'aanada ay xukuumaddu gaarto
nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa v o a roob iyo dhigay dalka jabuuti ayaa saameeyey isu socodka iyada oo wararka ka imanaya jabuuti ay sheegayaan in dowladdu ay gacan ka geysatay taakulaynta dadka ku waxyeeloobay roobabkan faafahinta warkan waxaa magaalada jabuuti ka soo diray ramadaan muuse magaalada jibuuti tan iyo maalintii shalay waxaa ka daayay roobab xoog badan oo biyo dhigay jidadka waddooyinka iyo qaar ka mid a xaafadaha magaalada dadweynaha reer jabuuti oo soo maray wakhtiyadii aadka u kululaa ee xagaaga bilihii aynu dhowaanta ka soo gudubnay ayaa soo dhoweeyey roobabka
walaahi roob fiican bashbashe barwaaqo ayaa noo daayay wax dhibaato uuna yeeleen ma jirto nadiiftii iyo gidaafadii waxaanbuu naga maydhay wax dhibaato jirto ma jirto dhulku u fiican yahay laakiin biyaa wada buuxa dariiqadii dadkiina basas beel laayihiin basaskii waxay ka wada cabsoonayaan amba ay ka baqayaan inay gaadhiyaasha la maraan goobahan dariiqyada ee biyuhu ay wada fadhiyaan bal ka waran
dooyada walaahi waxa biyuhu u buuxaan mululka yaa buuxsamay mululka
goobihii qaadayay biyaha ayaa loo baahan yahay in aad looga shaqeeyo oo biyuhu ay maraan laakiin wax dhibaato oo kale ma jirto cirkuna si fiican buu noogu daayay wax burburan uu dad yeelana ma jirto waana fiicannahay samaale cumar casuuwe waaye samaale nicmad baa dee maanta daaday fiican uroob fiican baa noo daay joogu fiican yahay welibana dee gaadhibaad wadata adigiyo dariiqyada waxa wada fadhiyo biyo balbiyo dee dhulkii waa laga weecanayo askar baa weecinaysa oo dadka ka kala weecinaysa meeshii biyuhuna dee bilamaa casarka dhacayaan badday galayaan basaskii ma jiraan oo dadkii dariiqii bay wada lugeynayaanoo laakiin ciidamadii qalabka sidaa dadkii aan u gurmanay uu gurmanaya dadkii ciidankiiba wuu la gurmanayaa wax marka mashaakilna ma jirto insha allah dhulkuu iskaga ficnaan doonaa
hase yeeshee roobabka oo da-ayay saacado badan oo xidhiidh ah ayaa keenay inay kala xidhanto magaaladu iyadoo biyo fara badan ay fadhiisteen xaafadaha dhexdooda jidadka magaaladuna ay noqdeen daad qulqulaya dowladda jabuuti oo ku dhawaaqday xaalad degdega ayaa bilowday inay gurmad la gaadho dadka roobabku ay saameynta ku yeesheen iyadoo gaadiidka ciidamada qalabka sida booliiska ciidamada jandarmariga iyo kuwa ilaalada jamhuuriga iyo xeebuhu ay dhammaantood u howlgaleen inay daadgureeyaan dadka biyaha roobabku ay ku galeen guryahooda haddaba dadkaasi ku tabaaloobay roobabka oo ilaa xalay ilaa maanta ciidamadu ay ku daadgureenayaan qaar ka mida xarumaha dugsiyada waxbarashada ayaan xalay kula kulmay goobahaasi la dejiyey axmed cabdi caduur xaggan waxaan yimid reerkii baad keentay reerkii iyo hooyiyaan keeni gebi ma garate markaa dee dhibaataan haysa oo aqalkii baa naga buuxsamay waxa naloo qabana weliha haddaa ma arkaano waxba ma hayno dee waxaan weydiisan nimanka madaxweyneha inuu soo gargaaro oo dadka wax u keeno u ilaahay hadduu khayraa siiye noo yimaadaan oo waxna ay nala egaan hindi maxamed cabdiyaa la yidhaahdaa waay hinda xaafadad gashaa kaartisaad baan galaa marka halkan baa laydin keenay iskoolkan Aa, halkan baa lana keenay iskoolka ka waran ma caqalkii baa buuxsamay Aa, waa soo qaxno aqalkii lagu buuxsamay Wa- waxaan arkayay iminka gaadhigiyan ah, duqa magaalada oo kasii baxaya halkan ah, marka ma- in- in, ah, dadka looma imano waxba looma keenin way waxba looma keenin weli laakiin waa laydin soo wadaa waxbaa laydin sheegay ilaahay baa gara waxba lanooma sheegin maxaad ku seexanaysaan iminka halkan ma furaashyaad haysataan ayaan kasoo qaadanaya kuduraaxad yar oo ku jiibsano Een, maxamed eh, yuusuf ducaale la yidhaahdaa waxaan ka ahay een, eh, waxaan ahay reer kaartiseed baan ahay xaafadaha biyaha weyne ay saameeyeen ay daadadku galeen ayaan ka mid ahay saakaana la soo qaaday waxaana la keenay liiseegan een, leer baana la keenay dugsigan waxbarashaa dugsiga waxbarashaana la keenay dee weli waxba ma hayno waxaanu ka codsanaynaa xukuumaddayadii inayna soo garab joogsato oy wax nala qabato oy guryahayagii eegto oy meelna dhigtaan ka codsanaynaa dowladdeedii mudane madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo marwadiisa waxaanu ka codsanaynaa inayna soo garab joogsadaan weli hadda ilaa wax naloo qabtay haba yaraatee ma jirto Yaalkii iyo- yaani keeno aqaladii naga soo guro ma in- militarigan ba milaterigaana keenay oo na soo guray baabuurta milaterigaana lagu soo guray iyagaana keenay iskoolka dee waxoogaa yaroo balale waa la bixiyey oo dadka aan wada gaadhin Een, welise wax weyn oo na soo gaadhay haba yaraatee ma jirto waan iska dhibanahay adiga waxaan- kaa jooga xaggan iminka ma qoyskaygii oo- qoyskaygii oo dhan baa jooga meesha markaa dhammaan qoyskaygii oo dhan baa ku dhan aqalkaygii waa miisi waa biyo gebigiisiba waa biyo soo maaxanaya waxaan ka codsanaynaa xukuumadda inayna soo garab joogsaday waxna soo gaadhsiiso caawa ma cashayseen wallaahi wax yar baa la keenay toon iyo furun yar baa la keenay wax dee ummadi ku qanci karta ma aha halkan markii layna keenay waxaan ahayn ah, militarigan iyo askarta inala joogtaa wax mas-uuli miyaanu ini imano inala hadlo waa naloo yimiday meerigii baa yimiday Waa duqii wasiirka magaalada.
caafimaadkaa yimiday wasiirka caafimaadka inuu yimi waa yimiday korneylaa yimiday waa la yimiday waxbay qiimaynayeen laakiin waa nilii maqan yahay baa laleeyahay wixii dee naloogu maqan yahay weli sugaynaa dhinac kale wakaaladda jibuuti ee saadaasha hawada ayaa mar kale ka soo saartay warbixin xaaladaha saadaasha hawada jibuuti siddeed iyo afartanka saacadood ee soo socda iyadoo nuqul la soo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga ee v o eda warbixintaasi ayaa tilmaamaysa in roobabku ay kasii diyi doonaan magaalada jibuuti labada maalmood ee soo socda inkastoo roobabku ay ka yaraan doonaan sidii xoogga lahayd ee ay u biyadhigaan labadii cishee lasoo dhaafay haddana roobabku waxay u sii socon doonaan si teelteel ah iyagoo aan wadan wax dabayla magaalada jabuuti ayaa hadda ku jirta xaalad degdega oo lagu guda jiro howlo gurmad iyo gargaar iskugu jira iyadoo roobabku tan iyo xalay ay weli sii daayaan inkastoo ay yihiin roobab fudud oo gogoosa waxaana weli dul taagan magaalada jabuuti daruuro culus iyo cimilo aada u qabow rabadaan muuse v o a jibuuti
mahadsanid ramadaan dhinaca kalena roobabka ka da-aya geeska afrika ayaa saameyn ku yeeshay degmada la yidhaahdo breda oo ku taala cirifka bari ee puntland gudoomiyaha degmadaasi abshir maxamed muuse ayaa sheegay in degmadu ay ka go-an tahay dalka intiisa kale maadaama ay roobabku gooyeen jidkii tegayey degmadaasi hadka taleefonka ayaa waxaa kula xiriiray xuseen bare aadan waxaa muddo afar habeena ka socday roobab baa ka da-ayey waxay geysteen roobabkaasi khasaaro hadda dhinaca wadooyinka wadada lafa goray baa ugu badan dhibka ay geysteen wadadaas oo aada wada caan ah wadadaas oo isku xirta gobolka gabdafka iyo gobolada kale ee soomaaliya sida puntland ee gobolka ee wad- ee magaalada caasimada ee magaalo ganacsiga boosaaso oo dadku ay badacadaha ka soo qaataan hadda waxaa ku xayiran gawaari badan waxayna ka eh, wadadu ka go'day eh, geelo la yidhaahdo eh, fagoolo ilaa mayro wadadaas eh, dhib baa lagu qabaa waa wado qarah waa wado ku taal eh, u dhaxaysa baargaal iyo fayn wadadaas muddo mar walba waa laga shaqeeyaa sanadka waxaa laga sameynayay qeyb kamid ah oo lix kilomitir ah oo shaqadooda hadda dhamaantay ana dabagabo tahay wadadaas waxaa horey ugu dhacay gaari fiiga oo u socday degmada mucanyo ee gobolka gargafuud oo u xaabo oo uu ahaa ganacsada cabdiqana cali yuusuf gaarigaas dad baa ku dhaawacmay hantibaa ku burburtay hadda waa yaal meeshii buu yaal oo wadada in yar baa laga dhinacdaa looga laga sameeyey oo looga leexday dhibaatadaasa hadda kadib ah
muddo intee leeg bay hadda waddadu xidhan tahay waddadu shan iyo toban beri ka hor waxa riigaasaa ku dhacay oo dad riigaasaa ku dhacay oo ilaa shan iyo toban beri ay xoreyd waa loo gurmaday oo wadadii riigii dhinaxdaa looga baneeyey meeshii waddadu uu ku dhacayo waxa weeye isla hadda toban beri iyadoo furan baa roobkaasi qabtay afar habeen buuna nahay haddana waa da-ayaa caawin dhibta kale oo uu geysan doono ilaahay baa garanaya ama uma garan karo caawa fiidka aan kula hadlayo wuu hayaa laakiin dhibaatada maanta naloo shee noo sheegay ee dadkii maray sahanka ama u diray iyo dadkii waddada aada ugu dhawaa dhibtaasi khayrdhaantaasi noo soo sheegeen dhibaatooyinka taas baa ugu weyn dhibta degmada gaadhay gaar ahaan guud ahaan gobolka dhibtana gobolku waa nala qabaayo badeecadaha gobolka ka yimaada meelaha kale kasoo galaa waddadaasi soo maraa waddo kale oo hadda halbowlaayo oo soo gashaa gobolka ma jiro waa waddadaas waddadaasna semberi mar walba way ismaataa caradeeda caranuduga aada cara jilicsana oo roobabku uma adkaysanato buuro dhaadheerna waa ku taalo qarkaa kusoo rogmada oo waddadaas ah oo waddada dhibaateeya sidaan ka warqabno degmada bareeda waxay ku taallaa cirifka bari ee soomaaliya gaar ahaan halka ugu dambeysa dhulka iyo badda iska soo galaan marka degmadu haatan ma ka go-an tahay dalka intiisa kale degmadu dalka intiisa kale way ka go-an tahay guud ahaan gobolkaaba ka go-an gobolka saddex degmo ka kooban yahay degmada bareeda caluula iyo mucanyo gobolka oo dhan baa wuxuu ka go-an yahay gobolka dalka intiisa kale oo aan waxa weeye gobolkana meel kale waxoolama yimaadaan dibadda raashin ugama soo gado ilan raashin kama yimaado badeecada kama soo galaan meesha keliya baddu hadda waa darbado xilliga ka roo dabaylaha jira oo xilligii baa lagu jiraa wadiinaha ama xaydka loo yaqaano baddu ay kacdoasan taha baddu waxa weeye waddada keliya ee hadda dadka u furan waxa weeye waa waa waddada waddadaasina labada ciribkaas laga soo galo koonfur bari waxa weeye bay aada uga go-an tahay oo waxa weye waddadaas aada bay u dhibaataysan tahay dhibtaasaa kadib ah awood iyo tabar lagu furto iyo qalab iyo dad aada u fara badan waddadaha ilaa waxay caawa aniga ii sheegay ilaa saddex bilood laba bilood in dad ilaa laba boqol oo qoys laba boqol oo qofi ay ay ay waddadaa furi karaan sida loo shee sheegay dadkii xogaalka aanu ku helay saasaa waddadaas ay u dhibaataysan tahay oo dadkuna aanay u haysan badeecadaha waa laga soo iibsadaa boosaaso mar walbana suuq waxaa laga soo suuqaysaa suuqa laga soo adeegsaa boosaaso adeegii laga soo adeegan jiray waan dadku aanay koran karin xilliga waddadaasi ay furan tahay ayaa hadda dadka haysto dhibaato ku ah
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada bareed ah abshir maxamed muuse oo sheegay in degmadaasi ay biyo ka gooyeen magaalooyinkii kale waxa uu xalay khadka teleefonka ugu warramayey xuseen barre
dhegeysiga marag furka la xidhiidha dembi baadhista lagu ogaanayo in madaxweynaha maraykanka ee donald trump uu galay dembi sababi kara in kongareska uu xilka ka qaado ayaa si weyn u saameeyey wararka dalkan maraykanka kasikow loolanka xooga badan ee u dhexeeya labada xisbiya dimuqraadiga iyo jamhuuriga waxaa dhegeysigani uu muujiyey kaalinta ay dadka u soo hajiray maraykanku ku leeyihiin taariikhda iyo mustaqbalka dalkan faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa cashe ibraahim aadan afarta qof ee furaha u ahaa dhegaysiga markhaatiyada waa muwaadiniin qaatay dhalashada dalkan maraykanka balse aan ku dhalan oo laba ka mid ah ay yihiin carruur ay waalidiintood ahaayeen qaxooti dalkan u soo cararay afarta ayaa laba waxa ay kasbadeen inay ka shaqeeyaan aqalka cad laftiisa iyaga oo ka shaqaynaya hay-adda amniga qaranka ee aadka xasaasiga u ah qofka saddexaad ayaa ka shaqaysay ilaa iyo heerka ugu sarreeya ee diblomaasiyadda dalkan oo ay safiir u noqotay safaaradda waddanka midka afraad ayaa ku fadhiya kursi loo doortay islamarkaana ah xubin ka tirsan guddiga sirdoonka ee golaha aqalka wakiilada moria yevanovich waa ilmaha muhaajiriinta ee ka soo cararay midowgii sofiyeeti kadibna haddana mar kale ka soo carartay naazigii qabsaday yurub waxa ay ku dhalatay dalka kanada waxa ay ku kortay gobolka connecticut ee dalkan maraykanka waxaana ay noqotay muwaadin maraykan ah oo dhalasho haysta markii ay siddeed iyo toban jirsatay waxa ay ka qalinjibisay jaamacadda brinston iyo jaamacadda difaaca qaranka iyo in ay sidoo kale qabato shaqooyin sharaf leh iyada oo la soo shaqaysay wasaaradda arrimaha dibadda oo ay ku jirto in ay saddex waddan ka noqoto safiiro lieutenant colonel alexander vinman waxa uu ku dhashay dalka ukrain markii ay weli ka mid ahayd midowgii soviyeti qoyskiisu waxa ay u soo qaxeen maraykanka markii uu yaraa si la mid ah sida labada la dhalatay vindman waxa uu ku biiray ciidamada maraykanka waxaana uu qaatay abaalmarino fara badan isaga oo hadda ah agaasimaha hay-adda amniga qaranka u qaabilsan arrimaha yurub fiona hill oo ilaa mar dhow xil sare ka haysay hay-adda amniga qaranka n s c halkaas oo ay shaqo ahaan kaga sarraysay vinman ayaa waxa ay furtay marag furkeedii iyada oo isku sifaynaysa inay tahay qof maraykana oo ay iyadu dooratay in ay noqoto maraykan waxa ay ku dhalatay waqooyiga dalka britain waxaana ay timid maraykanka iyada oo qof weyna waxa ay dhigatay jaamacadda harvard waxaana ay qaadatay dhalashada dalkan sannadkii laba kun iyo labadii mid kasta oo ka mid a saddexdooda ayaa waxa uu fursad u helay inay su'aalo weydiiyaan muwaadiniin iyaga qudhooda muhaajiriin ahaa mudanaha laga soo doorto illinoy raja krishnamodi oo ah xubin dimuqraadi ah oo ka tirsan guddiga sirdoonka ayaa waxa uu ku dhashay magaalada new delhi ee dalka indiya waxaana uu yimid maraykanka isagoo yar waxa uu horay u qaatay shahaadada jaamacadaha brinston iyo harvard waxaana loo doortay kongareeska sannadkii qoyska colonel vindman waxa ay yimaadeen maraykanka sannadkii kii isagoo gacan ka helaya hayas oo ah hay-ad samafal ah oo yuhuuda oo ilaalisa qaxootiga melania nazer oo ah madaxweyne ku-xigeenka sare ee arrimaha bulshada ee hay-adda hayaas ayaa sheegtay in daawashada soo galootiga iyo qaxootiga qaatay jagooyinka sarsare ee dowladda federaalka ee dalkan maraykanka keliya ay ku muujinayaan faa'iidooyinka ay qaxootiga u keenayaan dalkan waxay muujinaysaa kartida u heellanaanta wadaniyadda dhammaan waxyaabahaasi waa tabaruca ay qaxootigu samaynayaan ayay tiri nazer keliya ma aha jiilalka dambe laakiin xitaa qarnigii hore marka ay yimaadeen dalka maraykanka waad aragtaa sida ay uga mahadnaqayaan fursadda ay nolol cusub uga bilaabi karaan waddankan iyo sida ay ugu heellan yihiin inay dib u soo celiyaan abaalkii la gashaday ayay tiri nazer dhegaysiga maragfurka la xidhiidha dembi baarista lagu ogaanayo in madaxweynaha maraykanka ee donald trump uu galay dembi ayaa waxay sii wadi doontaa inay noqoto warka ugu weyn
aaday imaasantahay caashe ibraahim aadan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysaneysana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan dibadbaxyo ballaaran ayaa xalay ka dhacaya waqooyiga caasimada aljeria waa wadooyinka caasimadda aljeria ee algeris iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalkaasi kuwaasoo lagu diidan yahay doorashada ka dhacaysa dalkaasi warbixintan waxaa magaalada qaahire ka soo diray xuseen saxnuuni dibadbaxyaasha oo sitay boorar ay ku qoran yihiin halkudhegyo ay ku diidan yihiin doorashada madaxtinimada ee dhexaysa labaiyo tobanka bisha diseembar aakhirka sanadkani ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku dalbanayaan dimuqraadiyad iyo xoriyadda ciidamada amniga ee dalka aljeeriya ayaa si weyn u ilaalinayay fagaarayaasha iyo shaaracyada muhiimka ah ee dalkaasi waxa ayna xirxireen tobanaan ka mid ah dibadbaxyaasha horjoogyaasha dibadbaxyada ka socda aljeeriya ayaa wacad ku maray in dibadbaxyada ay sii wadayaan inta ay gaarayaan waxyaabaha ay dalbanayaan shacabka reer aljeeriya oo ay ugu horayso in meesha laga saaro haraadigii rajiimkii cabdulcasiis butifliiqa mudaharaadyada hareeye ee waddankaasi ayaa cirka isku shareeray kadib markii musharaxiinta shanta ahi ay madaxtinimada aljeeriya isku soo taagtay ay ka mid noqdeen siyaasiyiin horey uga mid ahaa nidaamkii xukumayay dalkaasi tan iyo sagaashameeyadii haddaba cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida u arko dibadbaxyada weli ka socda dalka aljeeriya barnaamijyadan waxaa ka qaybgelaya dhammaan mujtamaca dalka algeria oo ka kooban sida ardayda dabaqada dhexe dadka mutacalimiinta marka waxaad moodaa maalin maalin ka dambaysa inuu barnaamijku sii ballaadranayo dadka barnaamijaya waxay dalbanayaan in doorashada dhacaysa bishan december ee soo socota in aanay ka qaybgelin dadkii hore ee ka tirsanaa nidaamkii hore ee cabdicasiis butafliika dadku waxay ka baqayaan oo in dadkan qabanaya doorashada ay yihiin nidaamkii hore ee cabdicasiis butafliika iyo dadka ka qaybgelayaaba marka waxay rabaan in ay gebi ahaanba meesha ka baxaan kasoo shaqeeyey nidaamkii hore ee cabdilcasiis butafliika dadka banaanbaxayaashu waxay dalbanayaan in doorashada dib loo dhigo waxaanay inta u muuqataa inay banaanbaxu uu sii socon doono ilaa iyo inta laga jawaabayo dalabka banaanbaxayaasha banaanbaxna oo aada u weynaa wuxuu saameeyey isu socodkii sida caasimada algiris oo kale iyo gobolada dalka oo dhan marka waa laga dareemayay dalka oo dhan inuu banaanbaxu uu sii socon karo hase yeeshee lama garan doono wuxuu ku dambeyn doono dadka inta badan waxay ku adkaysanayaan in doorashada dib loo dhigo meeshana gebi ahaanba ay ka baxaan dadkii rumuusta u ahaa ee bundhiga u ahaa nidaamkii hore ee xukunka laga tuuray ee cabdilcasiis butafliika aljeeriya ayaa wajahaysa qalalaasoo dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga tan iyo markii kacdoon shacbi ah xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi cabdulcasiis butifliika bishii abriila ee sanadkani kaasoo dalkaasi xukunayay tan iyo sannadii kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii xeeleerayaasha carabta ayaa rumaysan dalka aljeeriya inuu yahay dal qani ah oo ku yaala waqooyiga afrika balse dadkiisa nasiib uma yeelan bay leeyihiin inay helaan xukuumad madani ah oo ku timaada si dimuqraadi ah xuseen saxnuuni v o a kahira haatana dhegeystayaal kusoo dhowada wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaanu hayaa maxamuud mascade
wararka dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalam horyaalka waddanka faransiiska haddii aan ku bilaabo waxaa habeenkii xalay ahaa kulan adag iskaga hor yimid kooxaha b s g iyo lil kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa laba gool iyo waxba ku badisay waxaana garoonka mar kale ugu soo noqday xidigooda naymar oo muddo dhaawaca kaga maqnaa saate xidigaha goolasha dhaliye kuma aanuu jirin waxaa isagu maalmahan magaalada baariis wacdaro ka dhigaya wiilka reer argentiin ee kooxdu inter milan ay ka soo amaahatay ee cardi labada gool mid ka mida isaga ayaa dhaliyey wiilka isku waddanka yihiin ee dimaria ayaa isna goolka kale u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee b s g dhinaca iyo waddanka ingiriiskana kulamo adag ayaa maanta mar kale la isugu soo noqonayaa kadib markii xidiguhu ay ka soo noqdeen ciyaaraha qaramada oo toddobaadyadii lasoo dhaafay la ciyaaray kulamada haddaba ugu adag horyaalka waddanka ingiriiska ee la ciyaaraya waxaa ka mid a kulanka dhex maraya kooxda kubadda cagta ee manchester city iyo chelsea oo ka dhacaya guriga manchester city manchester city oo kulankii ugu dambeeyey horyaalka waddanka ingiriiska ay liverpool si xun kaga soo badisay ayaa chelsea gurigeeda ku martigelinaysa crystal palacna waxaa la isweydiinayaa ma noqon doontaa kooxdii ugu horraysay ee liverpool ka badisa guriga london marka ay iyaguna caawa ku kulmaan arsenaal ayaa southampton soo dhoweynaysa waxaa la isweydiinayaa kulankani ma suuro gelin doonaa macalinka arsenaal inuu shaqadiisa ku waayo sidii macalinkii tottenham ee bogetino waxaase su-aasha jawaabteeda la heli doonaa kulanka southampton iyo arsenaal marka uu soo gabagabo hasaatee kulanka sida weyn isha loogu hayo oo aynu falanqayn doonana waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee westham united iyo tottenham hotspur labadan kooxood oo ka wada dhisan magaalada london ayaa kooxda tottenham waxa ay toddobaadkan bartankiisii shaqada ka eriday macalinkoodii bogetino taa beddelkeedana waxay isla markiiba shaqaalaysiisay morinio oo caan ku ahaa dhinaca galbeedka london kooxda ka dhisan ee chelsea uu koobo fara badan u qaaday taageerayaasha chelsea ayaa ka caraysan kubiirista ama macalin noqoshada uu noqday kooxda tottenham halka kuwa kalena ay leeyihiin macalinka innaguba shaqada waynu ka erinayay maxaa naga gal waxaa la isweydiinayaa haddaba kooxdan tottenham wuxuu ku soo kordhin karaa molino arrintaa iyo su-aalo kaleba waxay la falanqaynaya axmed mire oo loo yaqaano axmed shiikha ciyaarahana ka faalooda kuna sugan magaalada minneapolis axmed adigoo barnaamij ku soo dhowaanaya horta ee kooxda kubadda cagta ee tottenham hadba maxay ku maaqsay bogetino inay shaqada ka buriso wallaahi mascada aad iyo aada umahadsan tahay jaraa'id walba wax buu qorayaa laakiin sida ugu badana waxay tahay waxaa lala yaabo ay tahay in ka yar lix bilood inuu ku tegay final champions league oo ay ahayd shaqa aad u wanaagsan aadna u adag oo haddana hadeertan xilkii uu u haysto tanam laga xayuubiyey laakiin sababta ugu weyn oo looga xayuubiyey waxay ahayd hoosu dhac aad u weyn oo tiimka ku yimid xataa waa dareemi kartaa seasonkii hore markuu dhammaanayay bointiyaasha oo seasonka hore oo dhammaadkiisii geemanka inta badan muu badinin ilaa iyo hadeertaana geemanka inta badan muu badinin ilaa sideed iyo toban kulan wax badis wato waa iska yaraayeen waataad baa umahadsan tahay kaasi waxau ahaa axmed mire oo loo yaqaano axmed shiiqa oo ila falanqaynayay macalin hoose murino kuborista uu ku biiray kooxda tottenham iyo shaqala-aanta soo wajahday bojatino in ay jago kale u suuragelin karto dhegeystayaal barnaamijkeeni ciyaaraha ee saakana waa naga intaasina kulan dambe oo mascad waydila tahay nabadgelyo
mahadsanida mascade xubinta ciyaaraha intaas aanu ku dhaafnay haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan idaacadda idinku tala gashay waxaad ku soo dhawaataan heesta hadasho iyo codka hibe maxamed hibe nuura si ay ku luuqaynaysa fanaanada hibe maxamed ee hadasha ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale kulmayno waxaan aniga iyo xuseen barraba idinkaga tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan